بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضروره وحو باب يهي النهي عن سوء الظن وحو باب يهي ان لا iska reebo malaha xun bilmuslimiina muslimiinta laga maleeyo min hayri daruuratin daruuro la'aan dadka muslimiinta in xumaan laga maleeyo ama in xumaan lagu tuhmo ayadoo wax daruuraa oo keenaysa aysan jirin arrinkaasi in layska reebo ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min addanni ina bacda addanni ismun yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah kuwa iimaanka laga helayo ijtanibuu ka fogaado ka dheeraada kaiiran in badan min addanni oo malaha ka mida inna bacda adanni danniga iyo malaha qaarkii ismun waa dembi waa dembi wuxuu kugu ridayaa dembi iyo xumaan maxaa yeele qofka muslimkaa markaad xumaan ku malayso asigoonan xumaantaa ku sifaysnayn arrintaasi waxay noqonaysaa dulmi qofka aad dulmida iyo dembi aad ka gasha way marka malaha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy in badan oo malaha ka fogaada ijtanibuu kaiiran min addanni وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu yidhi إياكم والظن adinka iyo malaha ayaan idiin kala digaya malaha xun ood malaynaysaan faإna الظنa maxaa yeele maluhu أkdabu الxadiiث xadiiث iyo hadal kan ugu beenta badan wey manigu dannigu waa أkdabu الxadiiث sababtuna waxa waay wuxuu kugu ximbaarayaa hadallo badanood sheegayso inay been noqdaan oo qofkaa markaad tiraahda waxaasi waxaasuu ku sifaysan yahay adigoo markaa danni iyo malag ku dhisaya warkaasi aad sheegto been buu noqonayaa haddii qofkaasi uusan ku sifaysnayn wixii aad ku sheegto marka waxaa loo baahan yahay atahabut inaad sugato iska hubiso waxa qofka aada u nisbaynayso oo waan u maleeya aadan qofka wax ugu tiirin haddii hadal kaa soo gaaro ama wax lagaaga sheego allah subxaana wa tacaala wuxuuna amray inaan iska sugno warkaas in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa fii qiraa'atin fatahabbatuu iska suga haddii faasiq oo yacnii idinla yimaado khabar iyo hadal hadalkaa iska fiiriy oo iska suga yaan lala boodin qofka muslimka ah alaslu fiihi waa alcadaala qofka muslimka asalkiisu waa cadaalad wa asalkiisu waa wanaag maadaama uu muslim yahay waxaana ka naqlinaya wax la hubo ayaa asalkaasi looga naqlin karaa laakiin waa ismoodsiiye iyo waa ila noqotay maaha inaad dadka ku toonto ama aada ugu tiiriso waxyaabo aysan ku sifaysnayn oo ay ka maran yihiin jaanibka kale waxaa la rabaa qof walboo muslima inuu laftirkiisa iskaga fogaado waxyaabaha tuhmada iyo malada xun keeni kara siyaanatan licirdi si cirdigiisa u dhowro oo u ilaaliyo maxaa yeele cirdigaaga inaad ilaaliso waa muhiim cirdigaaga markaa in xumaan lagu tuhmo waa inaad ka dhowrto waxaadna uga dhowri kartaa waxyaabaha keeni kara in xumaan lagugu maleeyo ama in lagu tuhmo waa inaad iska ilaaliso marka horeba aad ka fogaato walidaalika nebiga sala allahu calayh wasalam markay bacdu saxaaba ay arkeen asigoo xaaskiisa la socda safiya radia allahu canha laba ninoo saxaabada ka mido wuxuu arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam socod bau siinaysoo degdegaysa markay arkeen nebiga alay salatu wasalaam oo safiya la socda markaasuu yidhi calaa rislikumaa innahaa safiya tartiib u socda buu yidhi gabadha ila socota safiya oo waa xaaskaygii nebigaa dhahay sala allahu alay wasalam wuxuu is yidhi amay tuhun xun qalbigooda galaan amay mala xun maleeyaan oo ay ku halaagsamaan
maxaa yeele nabiga alayh salatu salaam in waxaa laga malay waa halaag ayagaa ku halaagsamaya asagoo marka arrinkaa uga dhibrinaya nabiga alayh salaatu wasalaam uu yidhi calaa rislikumaa innahaa safiya labadii saxaabi waxay yidhahdeen subxaana allah yaa rasuula allah subxaana allah maxay u leeyihiin waa litacajub seen kuu tuhmaynaa way adoo rasuulka ilaahay ah markaasu wuxuu yidhahda ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dami wainii akhaafu an yaqdifa fii quluubikumaa shara shayطaanku wuxuu insaanka uga socdaa buu yidhi dhiigmareenka aniguna waxaan ka baqay in qalbigiinna shayطaanku uu shar ku tuuro الشاهد من الحديث وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم markuu arkay labada saxaabi in dani xun uu geli karo wuxuu yidhaahday gabadha ila socota waa safiya asoo isbari yeelay xadiidkaasna waxay culummadu yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa in la iskaga fogaado mawaadicu tuham wax walboo tuhmo qaldan keeni kara in lagaa fahmo jaanib qofka muslimkaa waxaa laga rabaa walaalkii inuusan xumaan ka malayn oo haddii uu arko ama uu ku arko wax ixtimaali kara inay wanaag yihiin xumaanna ay yihiin midku ku ximbaarayaa inuu wanaagga ugu ximbaaro inuu wanaagga ugu ximbaaro qofka muslimkaana asigana waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo wixii keeni kara in xumaan laga maleeyo la tuhmo muttafaqu calayhi baabu taxriimi ixtiqaari lmuslimiin wuxuu baabu yahay xurmada in dadka muslimiintaa la xaqiro muslimiinta in la xaqiro inay xaaraam tahay ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum laa yaskar qowmun qowm yaysan ku jeesjeesin min qowmin qowmka casaa an yakuunuu waxaa laga yaabaa inay ahaadaan khayran minhum kuwa ayaga ka khayr badan ama waxaa xaqiiqaaba suuragal inay ka khayr badan yihiin walaa nisaa'un dumarna yaysan xaqirin min nisaa'in dumar kale casaa an yakunna waxaa laga yaabaa inay khayran minhunna ayaga ay ka khayr badan yihiin walaa talmisuu anfusakum ha durina nufuustiinna bimacnaa qaarkiin qaarka kale yuusan durin waxaa kaloo lagu fasiray yacni ha isxamannina walaa tanaabasuu ha iskugu laqabaynina bilalqaabi alqaab ha isku dhejina naanaysyo oo dadka qaar aysan raalli ka ahayn bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan bi'sa alismu magac waxaa u baas lahaaday alfusuuq fusuuqa iyo macaasida ayaa u baas lahaatay bacda aliimaani iimaanka kadib marka alqaab xun in la isku bixiyo oo naanaysyo xumaanku tusinaya dadka lagu dhajiyo ma bannaano ama xaqiraadku tusinaya waman lam yatub qofkaan toobad keenin فأuلئiكa kuwaasi hm الظاalimuun waa kuwa aalimiinta buu yidhi alla subxaanaه وataعaalى aayadda alla wuxuu amrayaa inaan laysku jeesjeesin ma bannaano inaad qof muslima ku jeesjeesto اstihزaaؤna wuxuu daliil u yahay alاxtiqaar inaad qofkaasi xaqirayso inaad liidayso adigana aad naftaada u aragto inaad iskala sarayso waana caynu اlkibri dadka inaad xaqirto waa kibir waa walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu kibirka ka hadlaayay ama uu tacriifinayo laba arrin buu ku sheegay bataru lxaqi wa qamdu nnaas qamdu nnaas waa ixtiqaaru nnaas xaq oo laga hor yimaado oo la diido waa kibir dadkoo la xaqiraana waa kibir marka dadkoo la xaqiro kibir waay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waylun hoog likulli humazatin lumaza hoog wuxuu u sugnaaday likulli humazatin mid walba oo xan badan lumaza durid badan mid walba oo dadka xanteed dura ayuu hoog u sugnaaday buu yidhi alla subxaana wa tacaala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يدhi بxسب امرئ من الشر qof waxaa شhar ugu filan أن يحقira أخاaهu المسلم walaalkiisa mسلمka inuu xaqiro شhar waxaa kugu filan inaad qof muslima xaqirto rawaahu muslim waqad sabaqa qariiban wuu hormaray buu yidhi qariiban mar dhow bituulihi ay maca tuulih ayadoo dhirirkiisa lala qabo ayuu hormaray wa can ibni mascuudin radi allahu canhu can nabiyi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man kaana fii qalbihi qofkii qalbigiisu ku jirto mihqaalu daratin quraanyo ama dhuuracase in la eg oo min kibrin kibira qofkii qalbigiisa ku jirta jannada ma galo faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina rajula ninka yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna hawbuhu xasanan maradiisu inay wanaagsan tahay wa nacluhu xasanatan kabtiisuna ay wanaagsan tahay yacni nin baa wuxuu jecel inuu labisto faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay subxaana wa tacaala waa jamiil jamaalka iyo quruxdana ilaahay waa jecel yahay alkibru kibirka bataru lxaqi ay dafcu lxaqi waa xaqa oo la dafciyo la diido wa gamdu nnaasi iyo dadka oo la xaqiro rawaahu muslim wa macnaa bataru lxaqi dafcuhu waa celintiisa wa gamduhum dadka gamdigoodana waa ixtiqaaruhum waa dadkoo la liido waqad sabaqa bayaanuhu xadiidkanna waa soo hormaray awdax min haada mid midkaan ka waadixsan ayuu ka hormara buu yidhi fii baabi lkibri fii baabi lkibri ayaan ku soo marnay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi jannada geli maayo qofkii in yar oo kibira ay qalbigiisa ku jirto macnaheedu waa gaal miya maya culammadu ay fasiraan waxay ku fasireen laa yadkhulu ljannata dukhuulan awaliyan jannada geli maayo dukhuulan awaliyan hadduu muslim yahay islaamnimana uu ku dhintay ma'aalkiisa waa janna laakiin wuxuu soo marayaa cadaab iyo ciqaab xadiidkan wuxuu daliilu yahay kibirku inuu yahay min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ayuu kibirku ka mid yahay nin saxaabadii ka mida baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay uu nin yacni nin wuxuu jecel yahay in dharkiisa iyo kabihiisuba ay noqdaan kuba qurxoon macnuhu waxa waaye arrinkaas ma kibira inuu qofka dhar qurxoon labisto inuu kaba qurxoon qaato kibir miya nebiga calayh salatu slam wuxuu yidhi maya ilaahay waa jamiil jamaalka iyo quruxdana waa jecelya xadiid kalena wuxuu nebigu sheegay alay salatu slam ama uu yidhaahday ina allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdih ilaahay waa jecel yahay inuu arko nicmadiisa raadkeeda inay addoonkiisa ka muuqato ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala marka qofka dhar nadiifa inuu qaato ama dhar qurxoon uu ku labisto kaba qurxoon uu qaato kibir ma ahan ayada daatadeed hadda haddii dharka qurxoon iyo kabaha qurxoon ay kibir u soo jiidaan taasi mas'alo kale waa ama kibir uu ka qaado laakiin ayaga cayntooda kibir ma ahan inuu qofka xigto kibirku marka waa maxa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kibirku waa xaqa markii laguu sheegay inaad diiddood garab marto oo aad qaadan weyso kelimatulxaq markii lagu caddeeyo waa kibir haddaad aragto qof xaq inta loo sheegay iska dhagatiraya diidaya waa mutakabir waa qof isla weyn wey waxaa kaloo kibira dadka inaad xaqirto oo dadka aad ku fiiriso bicayni alixtiqaar adoo liidaaya inaad u aragto in lagaa hooseeyo oo dadku kaa hooseeyaan oy kaa liitaan adugu aad ka sharaf badan tahay ka karaamo badan tahay ka fadli badan tahay taa waxa waaye waa caynulkibri waa kibir wa kibirka cagsigiisa waxaa loo baahan yahay atawaaduc sharcigu tawaaducu boorriye iyo in hoos la ysku dhigo iyo inaan dadka la xaqirin oo aan la liidin dadka muslimiinta ah waxaa laga yaabaa qofkan adiga aad xaqiraysa ee kula liita cinda allaahi caza wajal inuu kaa fadli badan yahay in badan inuu ilaahay agti kaaga dhow yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa suuragal inuu kaa taqwo badan yahay oo ilaahay kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala uu kaa fadli badan yahay waxaana la rabaa qofka inuu mar walba naftiisa ku fiiriyo inay hoosayso naftaadaa lagaa rabaa inaad xaqirtood hoos u dhigto laakiin maaha in naftaada kula sarrayso kayrkaana ay kula liitaan oo ay kula xaqirnaadaan arrintaas sax maaha haddaad isleedahay qofkan maalan shay min alcilmi baad dheer tahay waxaa laga yaabaa inuu cibaado ku dheeryahay inuu cibaado ka kaaga fiican yahay waxaa laga yaabaa baabu sadaqaat wasiyaam wasalaa wagayri dalika min alcibaadaat inuu kaaga horeeyo ilaahay agtiina uu kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala miisaanka cinda allahi caza wajal waa taqwada waa alla kacabsiga taqwaduna waa wax qalbiga ku jira waay dadku se ugu kala sarreeyaan ilaahay baa og subxaana wa tacaala marka ceebaha naftaadu mar walba inay kuu muuqdaan waa muhiim inay naftaadu kula hoosayso ayadana mar walba ay u baahan tahay tahdiib inay mar walba u baahan tahay tarbiya in mar walba ay wax kaa dhiman yihiin oo wax kaa qaldan yihiin waa inaad naftaada aaminsan tahay taa waxay keenaysaa inaad tawaaducdo laakiin hadday naftaadu noqoto mid lama taabtaana kayrka aadna ka horayso naftaadu ay kula fiican tahay kayrkaana uu kula liito waad ku halaagsamaysaa dariiqaas walidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahdaa man qaala halaka annaas fa huwa ahlakuhum qofku yidhaha dadku waa halaagsameen asaa ugu halaag badan buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam kan ugu halaagga horreeyo waxay culimmada cadiidka ku fasireen qofka yidhaha dadka waa halaagsameen asoo isku arka inuu dadka ka fiican yahay hadduu yidhaha dadkan dad liito waayo waa dad halaagsameen asoo markaa naftiisa u arka inuu dadka kale ka fiican yahay asaa uga horreeyo halaaga qofkaas maxaa yeele kibiraa ka keenaya sidaa iyana naftiisa la wanaagsan tahay kayrkiina uu la liito laakiin hadduu yidhahdo halaka annaas asigoo qasdigiisa uu yahay inuu asigaba ka mid yahay shafaqe iyo naxariis darteedna uu u leeyahay markaas waxay yidhahdeen xadiidka ma soo gelayo xadiidka wuxuu nabigu ka hadlayaa sala allahu calayh wasalam waa dadka isla weyn kayrkoodna ay la liitaan waa dadka isku arka ayaga inay badbaadayaan kayrkoodna ay yihiin dad halaagsamaayo o baaba'ay fa huwa ahlakum وعن جد بن عبد الله رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل نبا وحر والله لا يغفر الله لفلان إلهي بان كل دارتي الله هبل ومدن بدافا يبو فقال الله الله وحو يري من ذا الذي يتألى علي يا وايبو يري متكان ايقو دارانيا ايقو دارانيا ألا أغفر لفلان إن أن هبل ودن بدافين إني قد غفرت له هبل وان ودن بدافين وأحبطت عملك عمل كاغن وان بريه هل كلمة ويري نقاسي عمل كيسا لما بابايا وحي دليل هي خطر اللسان خطرت عرب كي دليل أتاهي ninkan kelimad keliyu ku dhawaaqay wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir اllahu lifulaan xadiidka riwaayadihiisa qaar ka mida waxaa ku yimid ninkan inuu caabid ahaa ninka hadalkan dhahaya nin caabida buu ahaa meeluu wuxuu ku lahaa khaymad ama soomacad uu ku cibaadaysto mar walba marka waxaa soo mari jiray mid faasiqa oo xumaan iyo macaasi u socda waa waaniyaa wuxuu yidhaha ittaqi اllaah macaasida iyo xumaanta ka har maalinkii dambe ayuu inta waaniyey ayaa kii caasiga ahaa wuxuu yidhaahda lasta calaya biraqiibin buu war aniga raqiib igama tihid nin i ilaalinaaya oo loo xil saaray inuu iwaardiyeeyo ma tihid buu kii waxaa dhahaya caasiga ahaa markaasuu ninkii caabidka ah wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lifulaan ninkaas caasiga ee subax walba macsiyada u kallahaya ilaahan ku dhaartay ilaahay uma dembi dhaafayo hadalkaasi wuxuu sababay in ninkii caabidka ahaa camalkiisa dhan ilaahay baabi'iyey subxaana wa tacaala kii caasiga ahaana ilaahay u dembi dhaafay kii caasiga ahay subax walba macsiyada u kallihi jiray ilaahay waa u dembi dhaafay subxaana wa tacaala caabidkii cibaadaysanayana ilaahay camalkiisa waa baabi'iyey alimaamu nawowi xadiidkan muxuu ugu keenay fii hada albaab wuxuu ugu keenay ninkan caabidka markuu leeyahay allahn ku dhaartay hebel ilaahay uma dembi dhaafayo ixtiqaaraa ku kallifay iyo ninkaas inuu liidaayo caasiga ay macaasida ku dhacay waa caasi muslima waa liidiyey wuxuuna gaaray heeruu yidhaahdo ilaahayba u dembi dhaafi maayo sida inuu asiga dembi dhaafka hayo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahda yaa waa midka aniga ugu dhaaranaya ee dhahaya hebel ilaahay uma dembi dhaafayo waan u dembi dhaafay adigana camalkaaga waan baabi'iyey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dararu ljahli cala alinsaan jahliga dhibaatada uu ku leeyahay ee u keenaya insaanka ninkan caabidka waa jaahil waa jahligiisana wuxuu sababay inuu halaagsamo maxaa yeelay hadduu caalim ahaan lahaa ma dhaheen ilaahay uma dembi dhaafaya hebel maxaa yeele culimmadu waxay og yihiin dunuubtu si kastay u weyn tahay ilaahay waa mid dunuubta dhaafa subxaana wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubta dhammaanteed waa dhaafaa subxaana wa tacaala wuxuu la mid yahay ninkan qisadii xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canhu ku jirtay ninkii dilay sagaashan iyo sagaalka qof ee yidhi hal lii min towba tooba ma leeyahay hallay tilmaamo buu yidhi caalim aan su-aashaa weydiiyey inaan tooba leeyahay in kale sagaashan iyo sagaal qof uu qabaa markaasaa caamadu hadda caabidii caalim kalama saaraan uma kala socno caamadu nin caabidoo meel iskaga cibaadaysanayo caalim u haystaan bay yidhahdeen hebelaa caalime mas'alada weydii caalimna ma aha ee waa ninuu iska cibaadaysto aqoonna aan lahayn ninkii wuu u tegey wuxuu yidhi sagaashan iyo sagaal qof aan dilay tooba ma leeyahay markaasuu yidhi see tooba adiga u leedaha buu yidhi wax toobaahood haba yaraatee leedaha ma jirto buui nin halaagsamaa tah asigii buu boqol uga dhigay ninkii afkiisa uu isku dilay afkiisa uu isku dilayoo fadwo qalada uu fadwooday wuxuusan aqoon u lahayn uu ka hadlay sagaashan iyo sagaalkii dabcan waa dembi weyn laakiin haddana maca daalika waxaa ka maqnay qofku heer kastuu dembigiisa gaaro hadduu ilaahay u toobad keena ilaahay subxaana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya ninka wuxuu yidhi maya tooba ma lihid boqol uga dhigay markaasuu yidhi caalim ha lay tusiyo mas'alada aan weydin markaas boqoluu qabaa marka caabidkiyaa boqol ku noqda kadibna caalimaa loo tilmaamay caalimka dambe loo tilmaamayana waa caalim bimacna alkelima ah waa caalim rasmiya wey mas'aladii buu weydiiyey wuxuu yidhi waman yaxuulu baynaka wa bayna tooba adiga iyo tooba yaa idinkala dhex galaaya buu yidhi toobada waa kuu furantaa laakiin ka hijro buu yidhi beledka xumaantan aad ku samaysay oo waxaad u hijrootaa ilaa ardi kada wa kada dhul buu u tilmaamo yidhi halkaa u hijro dad saalixiinaa jooga meeshaas dadka saalixiinta ilaahay la caabuda oo macnaheed waxa waa meeshii macsiyada iyo xumaantii ka jirteed ku gashay ha ku sii nagaanin ninkii inuu hij waa hijrooday markuu waddada dhex bartamaheeda marayo oo meeshii uu ka tegey iyo meeshuu u socdo oo u siman yahay ayaa geeridu u timid markii naftu ay ka sii baxayso waxay ruuxuu u durgay ama u sikaday jihadii meeshuu u socday ee dadka saalixiinta ay jireen waxaa isku qabsaday marka malaa'ikatu raxma iyo malaa'ikatu alcadaab malaa'ikatu alcadaab waxay tihi ninkan dunuub badan uu galay boqol qof uu dilay waa in la qabto malaa'ikatu raxman waxay tihi ninkan waa soo hijrooday waana ka soo fogaada dhulkii labada arla midka u dhow yahay baa la yidhi waxaa lagu kala xukumay marka midda u dhow yahay in la haleeshiyo in yar ayuu wuxuu u dhowaaday meeshuu u socdo ii hijroonayo dhulkii saalixiinta malaa'ikatu raxma sidaa ku qaadato sidaasaa ilaahay ugu dembi dhaafo subxaana wa tacaala ninkaas marka caabidka ah ee naftiisa dilay oo ninkaasi fadwada qaladka u fadwooday iyo midkan waa isleeyihiin labadooda waxaa ka dhexeeya laba ninoo waxay ahaayeen mid walbo ka mid uu caabid yahay laakiin aan aqoon lahayn midkan marka wuxuu yidhi allaan ku dhaartay ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo kelimadaas abu hurayra radi allahu canhu wuxuu idhaahday wuxuu yidhi buu yidhi kelima kelimatan awbaqat dunyaahu wa ukhraa wuxuu ku dhawaaqa buu yidhi kelimad adduunkiisa iyo aakhiradiisaba halaagtay hal kelimado adduunya aakhiraba halaagtay ayuu ninkaa ku hadlay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey qaala baabu nahyi can idhaari shamaatati bilmuslim wuxuu baabu yahay in la iska reebo can idhaari shamaatati in la muujiyo farxad oo lagu farxayo dhibka qofka muslimka bilmuslim shamaato in loo muujiyo bilmuslim qofka muslimka arrintaa in la iska reebaya ayay baabu tahay shamaatada waxaa la yidhaahdaa idhaaru suruur bidarari lmuslim suruur iyo farxad in la muujiyo oo lagu muujinayo qofka muslimka dararkiisa iyo dhibaatadiisa yacni walaalka muslima markuu dhibgaaro inaad faraxdo shamaataa la yidhaahdaa oo aad ku digatoo tiraada hebel waxaase waxaasaa gaaray adoo marka aad wejigaagu iftiimaayo ku faraxsan oo qoslaayo shamaataa la yidhaahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahu ka magangeli ka magangeli jiray wa acuudu bika min shamaatati alacdaa cadowga farxadda ay muujinayaan ay ku muujinayaan dhibaatada ayaan ilaahu kaa magangelaya macnaha ilahu dhibaataha ay gaarsiin wey qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta waa walaalo walaalma wuxuu ku farxaa walaalka kale dhibkiisa kuma farxee waa ka murugooda wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu faaxishadu inay faafto fi ladiina aamanuu dadka mu'miniinta inay faaxisha ku dhex faafto kuwa jecel lahum waxay leeyihiin cadaabun aliimun ay cadaabun mu'lim cadaab wax xanuujiya ayay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeed waalaakhirati iyo aakhiro aayaddan si gaara waxay ugu soo degtay fii xaadiati lifki qisadii been abuuradka oo caaisha radia allahu canha lagu been abuurtay oo munaafiqiintu ay u tiiriyeen ila zina radia allahu canha allah subxaana wa tacaala waa beriyeela wuxuuna alla sheegay subxaana wa tacaala kuwa jecel aayaddu waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab kuwa jecel dadka muslimiinta dhexdooda inay faaxishada iyo xumaanta ku faafto cadaab xanuun badan ayay leeyihiin adduun iyo aakhiraba idan qof muslima inaad xumaantiisa faafiso adoo ku faraxsan shamaata iyo farxad muujinaya inaad xumaantiisa faafiso bayna annaas waxaad ku mudanaysaa cadaab fi dunya walaakhira adduunya aakhiraba ciqaab iyo cadaabaad ku mudanaysa waa dembi weyn وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لا تظهر الشماتة لأخيك شماتة إيا فرحد أتكو فرح سنتها مصيبة ها أم جن لأخيك ولالك ها أم جن فيرحمه الله أو مرك الله سبحانه وتعالى أسيغا أقولنا حريسته ويبتليك أذغن إلهيك إتحام سبحانه وتعالى على الغيب إن أسيغا الله أقولنا حريسته oo dhibka gaaray aad ku faraxsan tahay ilaahay uga gargaaro adigana ilaahay ku itixaamo musiibadu xaggaaga ugu soo wareegto rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun waa xadiidkaa daciif waay wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan buu yidhi xadiidu abi hurayra assaabiqu fii baabi tajasus xadiid abi hurayra ee noogu soo hormaray fii baabi tajasus ayaa ka mida buu yidhi adilada ama nusuusta كل المسلم عديد وحو أمرك كل المسلم على المسلم حرام إلى آخره الحديث قف قف يعني قف والبا مسلمة مسلم ككلوا كحرام وحيوا كحرام تام حاكم ذها دمه وماله وعرضه انت حرام باب كان مركه خلاصة دي سوحة قفك ورالك يا مسلم كا وقرب كا وعلى الربا دبكيسة إنه دبكا نغضه wanaagiisana inuu wanaaggaaga noqdo waa sida laga doonayo qof walba muslim taa macnaheedu waxa waaye hadday dhibaata iyo musiiba gaarto waa inaad ka murugooto haddii asiga uu faraxsan yahay oo wanaag iyo nicmo iyo barwaaqo ilaahay siiyo subxaana wa tacaalana waa inaad ku faraxdo maadaama uu walaalkaa yahay oo wixii naftaada aad la jeceshahay aad la jeclaato walaalkaa muslimka waxaad naftaada la jeceshahay waa inaad la jeclaato oo nabiga calayhi salatu wasalaam markuu ka hadlayay sifaadka mu'miniinta iyo sida laga doonayo wuxuu yidhi maalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamaali اljasad اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bisahri wاlxuma tusaalaha ama wasfiga muslimiinta ama mu'miniinta isjacaylkooda iyo sida iskugu naxariisanayaan iskugu dhibrinayaan wuxuu ka dhigan yahaa buu yidhi hal jismi oo kale waa hal qof jirkiis oo kale wuxuu tusaale u keenu nebiga alay slat slaam wuxuu yidhi haddii qofkaasi xibin jirkiisa ka mida ay xanuunsato xibnaha intooda kale waxay ugu yeerayaan xanuun iyo dhafar iyo soo jeed haddii farku xanuunayso oo ay ku dikaamayso far farahaaga ka mida habeenkii ma hoyan kartid indhuhu dhihi maayaan aan iska hurudno waxana xanuun farta waxba naga nagama gelin maxaa yeeley jirkaaga waa isku xidhan yahay ma seexan kartid hadday garaafaya rugta ay kaa gaarto oo ay xanuun markaa kugu hayso ama ay gacanta kaa gaarto ama meel kaloo jismigaaga ka mida jirka dhan waa la xanuunsanaya farta lugta ku faryarayda lugta ku taalla wixii kaa gaara waxaa laga yaabaa qandho inay kuu qabato jirka dhan qandhada uu dareemo tusaale cajiiba waay oo nabiga calayhi salatu salaam uu ku tusaalaynaya sida mu'miniintu ay isku yihiin iyo waxaa la rabaa inay ka dhexayso qofkii marka sidaa ahaa ee xibin jirkaaga ka mida lagu tusaaleeyo nebigu ku tusaaleeyey sala allahu calay wasalam sidee ugu farxaysaa dhibkiisa sidee ugu farxaysaa in dhibaata ay soo gaarto sidee ugu farxaysaa murugadiisa iyo naxtintiisa wax walaalnimada ka fogwa mana aha wax laga rabo inuu ku sifoobo qof muslima waa in dhibka dadka muslimiinta ay dhibkooda uu ku dhibo wanaaggoodana uu wanaag ku yahay farxaddooda aad farxad u aragto sidaasaa loo baahan yahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين